أندلسن جئناك جئناك أندلسن والله يرعاك أندلسن جئناك جئناك أندلسن والله يرعاك أندلسن يا نصر أجدادي أندلسن عودي بأمجادي أندلسن يا نصر أجدادي أندلسن عودي بأمجادي يا نصر أجدادي عودي بأمجادي يا نصر أجدادي عودي بأمجادي أندلسن جئناك جئناك أندلسن والله يرعاك أندلسن جئناك جئناك أندلسن والله يرعاك أندلسن يا نصر أجدادي أندلسن عودي بأمجادي أندلسن يا نصر أجدادي أندلسن عودي بأمجادي يا نصر أجدادي عودي بأمجادي يا نصر أجدادي bismillaahi araxmaan araxiim assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu waa subaxnimo isniin ah oo taariikhdu ay ku beegan tahay labaatanka bisha rabiicu thaani sannada kun afar boqol afar iyo afartanka hijriyada warkeena subaxnimo waxaynu gebi ahaantiisa kusoo gudbinaynaa waraysi gaar ah oo idaacadda islaamiga al-andalus ay xalay la yeelatay waaliga wilaayada islaamiga hiiraan sheekh guuleed abunabhaan waaliga waxaynu wax ka weydiinay howlgalladii ugu dambeeyey ee ka dhacay wilaayada hiiraan iyo sheegashada murtadiinta ee ah in gabi ahaanba ay qabsadeen bariga hiiraan balse aynu ka horumarno warkii caalamka gaar ahaan dhacdooyinkii ugu dambeeyey ee howlgallada mujaahidiintu ay ka sameeyeen wilaayaadka dalka dagaal culus oo u dhexeeya ciidamada mujaahidiinta iyo maleeshiyaadka murtadiinta ayaa gelinkii dambe ee shalay ka dhacay duleedka deegaanka cadakabiir ee wilaayada galgaduud waxay mujaahidiintu allah fadligii cagta mariyeen fariisinkii murtadiinta waxaana dagaalkaasi lagu dilay shan iyo toban askari oo murtadiin ah oo uu ku jiray taliyihii booliska ridada ee deegaanka godin labe kaasi oo lagu magacaabi jiray cabdilaahi cabdikariim moxamed sidoo kale waxaa weerarkaas lagu dhaawacay lix askari oo murtadiin ah hal gaarina waa looga gubay cadowga allah dhanka wilaayada banaadir haddii aynu u weecanana howlgal qorshaysan oo mujaahidiintu ay ka fuliyeen xaafadda dabakaayo madow ee degmada dharkeenley ee muqdisho waxay ku dileen askari ka tirsanaa riddada halkaas waxaynu kaaga gudbaynaa warkii dunida gaar ahaan howlgalladii ugu dambeeyey ee ay mujaahidiintu ka fuliyeen wilaayaadka dalka iminkana dhegaystayaal sida aan hore idinkugu soo sheegnayba waxaad kusoo dhowaataan waraysiga andalus ee la yeelatay waaliga wilaayada islaamiga ee hiiraan sheekh guuleed abunabhaan waxaa waraysigan inoo qaaday walaalkeen maxamuud sheekh axmed tooshow aynu wada dhegaysano bismillaahi araxmaani araxiim assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu dhegeystayaal idaacadda islaamiga alandalus waxay wareysi gaar ah la yeelanaysaa waaligula islaamiga hiiraan sheekh guleed abunabaan ugu horeyntii sheekhna alfaadil kusoo dhawow idaacadda islaamiga alandalus bismillaah waa dhowahay walaal ku dhow idaacadda jazaaka allahu khayran sheekhana su-aasha ugu horeysa aan doonayna inaan ku weydiino waxay tahay dagaal ayaa maanta ka dhacay duleedka halgan faahfaahin naga sii sida ay wax u dhaceen alxamdu lilah rabi alcaalamiin wsali allah wslama calaa nabiyina moxamedi waaalihi wasaxbihi ajmaciin sida aad u sheegtay walaal ilaahay baa ku mahadsan subxaana wa tacaala guusha iyo nasriga isdabajoogahu mujaahidiinta uu siiyey galabta cadowga ilaahay iyo xabiibka alle waxay ku kulmeen degmada halgan duleydkeeda ilaahayna cadowgiisa waa jebiyey waa sida aa u sheegaysid ayaga oo khasaaray bayna meesha ka laabteen mujaahidiintana guul bay halkooda la joogaan waan gartay sheekhana waxaa la sheegayaa in saraakiil muhiim ah cadowga allah looga dilay dagaalkaasi yaad nooga magacaabi kartaa waxaa ka mid ah saraakiisha meesha lagu dilay nin khaa'in ahaa macruufna ka ah deegaanka isagaa laga yaqaan ee dembiyada ilaahay ummadiisa uu ka galayna aaday u tiro badnaayeen ee loona yaqaano cali iley oo runtii dembiyada uu galay ay isugu jiraan dil iyo dhac iyo dhibaatayn kale intuba ee wakhtiyada dhow wakhtiyo hore intuba wuxuuna ka mid ahaa mu'asisiintii murtadiinta loo yaqaana macawisley uu ka mid ahaa dad buu dilay dad buu maalkoodii qaatay abriye ah oo aan waxba qabin dadna haddaba naftoodii baa ku maqan oo si bareer ah u dilo muslimiin ah dadna maalkoodii buu qabaayoo caawa waa cayr oo mooradooda waa madowdahay ninkaa khaa'inka uu ahaa nin sargaal uu ahaa waxaa ka mid ahaa nin loo yaqaan bashiirsanay oo asagana saraakiisha riddada ka mid ah oo taqriiban taliyo majmuuco ah ama taliyo unug waxaa ka mid ahaa ismaaciililka case oo ka mid ahaa si gaar ah istaafka murtadka loo yaqaan baakay raggaasaa ka mid ahaa cadowga ilaahay subxaana wa tacaala uu muslimiinta ka qabtay galabta degmada halgan duleedkeeda waxaan gartay sheekhana khasaaraha guud ee cadowga ka soo gaaray dagaalkii maanta waa meeqa dhimasho dhaawac iyo hub inta la qabtayba ilaa hadda cadowgu wixii gaaray waa isi soo tarayaan laakiin raggii hadda aan xusay magacyadooda oo cadowga alla ahaa ayay meesha ugu carareen tirada hadda la arkay waa intaas laakiin maadaama galab ay ahayd waxaa laga yaabaa tiradu intaas in ay ka badato dhaawacu inuu intaa ka kordho oo dhaawac kale uu jiro waxa ilaahay subxaana wa tacaala muslimiinta ka siiyey oo haniimada ah oo ilaahay fadligiisa ana waxaa weeye hadda gacanta inta lagu hayo waa saddex qori oo laba qori ak forty seven ah iyo qori b k m ah waata sheekhana jazaaka allahu khayran maalintii jimcaha dagaal culus ayaa waxa uu ka dhacay deegaanka burdaar maxaa xogo dheeraad ah oo naga siin kartaa dagaalkaas alxamdu lilaah jumcadii guusha ayaa la yidhahdaa meeshaas maalinkaas waa jumcadii noo dambaysay ilaahay tabaaraka wa tacaala cadowga wuxuu ku jebiyey deegaanka burdaar sidii loogu talagalo mujaahidiinta u qorsheeyeen buuna u dhacay dagaalkaas cadowga ilaahayna waa lagu baaba'sho waa lagu burburiyey mujaahidiintuna waxaa halkaa ilaahay ku siiyey nasri iyo guul sida ilaahay aan ka sugaynay oo uu horey noogu ballan qaaday waa tahay sheekhan alwaali cadowga khasaare xoogan baa lagu gaarsiiyey dagaalkaas sidaad noo sheegteen noo faahfaahayay arrinkaas khasaaruhu waa badnaa naf iyo maal intuba waa lahaa ee dhaawacu runtii aad buu u tiro badan yahay ee ma xadidna dadka muslimiinta oo ku nool meelaha dhaawaca la geeyeyna ee tiro aad u badan bay sheegeen dhimashadu ilaa hadeer kontameeye ayay gaaraysaa waxaa ka mid ah dhibaatada nimankaa meesha ku gaartay ilaa hadeer horta meel iskuma sheegaan oo saraakiil badan baa ka maqan wax badanna waa ka baktiyeen waxaa ka mid ah ninkii odaga u ahaa murtadiinta meesha joogtay ee loo yaqaano magaca shimbirta loo bixiyey gorgor waxaa ka mid ah ninkii la ohan jiray saalax hiiraan oo meesha ku baktiyey waa garta sheekhana marka waxaad xustay in halkaasi khanaa'im kala duwan laga helay bal gaadiidka halkaasi laga qabsaday ka waran mana jira wax gaadiid ay la baxsadeen maya wax gaadiida lama aysan baxsan sagaal baabuur baa sideeda meesha taallay sagaalkaa baabuuroo taallay waa wax la gubay iyo wax gacanta mujaahidiinta ku jira oo lasoo qaatay ama qori ha saarnaado ama ayaanu qori saarnaan waa gawaaridii waadhow la siiyey nimankaa loo yaqaan gorgor waxayaan cadow marka horeba diyaarado lagu keenay gawaaridaasna ayagoo cusub ayaa mar dhoweyd loo keenay waxay isugu jireen gawaarida xamuulka ah oo saanada qaada iyo sahayda waxaa ka mid ahaa gawaarida ee haartoobka loo yaqaan oo loo adeegsada ee caafimaadka ama ee howlaha ee degdega iyo surcada looga baahan yahay waxaa ka mid ahaa gawaarida tiknikada loo yaqaan oo hubka saaran yahay bay isugu dhex jireen haddaan si kale u dhigo cadowgu wax allah wuxuu watay wax ay qaateen ma jirin ilaahay fadligiisa ayayna ku noqotay waan gartay sheekhana jazaaka allahu khayran cadowga wuxuu sheegtaa ama warbaahinta uu ka sheegaa in bariga hiiraan gacanta ay ku wada hayaan arrinkaasi maxaa ka jira waxaan rabaa horta si guud inaan xusuusiyo dadka muslimiinta ah oo aan hiiraan aqoonin kuwa yaqaano iska dhagatirayana aan rabaa inaan ugu muraajaceeyo hiiraan bari iyo galbeed marka laga hadlayo waxaa laga wadaa webiga shabeelle ayaa qaybiya oo waxaa loola jeedaa webiga wuxuu ka imaadaa dhanka waqooyi wuxuuna u jeedaa dhanka koofureed webigaa wixii ka jira dhanka bari waxaa loo yaqaan bariga hiiraan waxa ka jira galbeedkana waxaa loo yaqaan galbeedka hiiraan ama qoraxsinka hiiraan sheekadaas marka beenta ah oo brobagandada ah oo cadowga uu mar afar labaatan sac buufinaya dadka wax makastada ana laga yaaba inay iska qaataan waxaan rabnaa inaan u sheegno waxaa tusaale idinkugu filan dagaalka xaguu ka dhacay jumcihii xaggay ahayd xagee ku taallaa meesha loo yaqaan burdaar waa bartamaha bariga hiiraan ee galabtaa u dambaysay xaguu dagaalka ka dhacay waa duleydka halgan waa bariga hiiraan mujaahidiintu xaggey joogaan maxay ahayd dagaalkii ka dhacay jicibow xaggey ahayd dagaalkii ka dhacay xagguu ahaa dagaalkii ka dhacay muxuu ahay sooman xaggey sooman ku taallaa beereebal xaggey ku taallaa xaggey ku taallaa muxuu ahaa meesha la yidhaahdo qarfa xaggey ku taallaa ceel hareeri xaggey ku taallaa cadowga hadda meelaha lagu baacsanayo oo lagu daba jooga xaggey ku yaaliin dhammaan waa bariga hiiraan waxaas marka waa khiyaaliga ay adeegsanayaan iyo brobagandada ay muxuu ahaa lagu dhuminayo dadka ee runtii aan waxgaradka ahayn ayay taasu tahay ama dadka wax fahmaya indhahooday ku arkaan dhagahooday ku maqlayaan bariga hiiraan magaalooyinka waa weyn oo webiga la teedsan oo bari iyo galbeedba ka jira webiga cadowguna horey u joogay marka laga reebo magaalada keliya oo bariga fog ku taalle waxay ahayd maxaas xabashada nasaarada ah ee degganayd ama dhulka kale meelo yaroo cayiman waa suuragal oo dadkuba ay xogogal u yihiin oo cadowga meel ka midii uu gaargaaray ayagana saacadba uu meel ka joogo oo aan sugnaansho badan jirin bariga hiiraan inta ugu badan waxaa ku sugan mujaahidiinta usuudda xaqa ayaa ku sugan ee dadka baadilka u shaqeeyana waa kuwaasoo indhihiin ayaad ku arkaysaan waxa meesha yaallo oo muxuu aha muuqdo jazaak allah jazaaka allahu khayran sheekhana ugu dambayntii maxaa fariina u diraysaa dadka ku dhegaysanaya gaar ahaan bulshada reer hiiraan ee waaligaa u tahay si guud walaalow ee dadka muslimiinta iyo fariintaan u diray horta waa taqwallahi tabaaraka wa tacaala allah aan addoomaha u nahay inaan ka baqno fi sirri walcalan si gaara walaalaha reer hiiraan waxa aan rabaa inaan u sheego waxa weeye wa khaasatan qabaa'ilada ay hadda khusayso dhacdooyinka hadda ugu dambeeyey oo ah kaalmaynta cadowga iyo ku kadsoomidda cadowgu waxaan leeyahay waxaan rabaa inaan u sheego ee ha ku kadsoomina cadowga ilaahay cadowgu waa jabay horeyna waa u jabnaa hadduu jira waa jabi doonaa allah tabaaraka wa tacaala xaqa asaga ayaa kaalmo u ah marna lagama yaabo xaqa in laga guulaysto waxa beenta oo la idiin sheegaya ma baaqi ahaanaya nabiyullaahi maxamed calayhi salaatu wasalaam ayaa dad la xujaytami jireen oo la murmi jireen oo nabiga uu ku lahaa lakum diinukum waliya diini war wixiinna iyo baadilka aa wadateen dhinac la mara anna xaqi iyo diintii alle isiiyey baan haysanayaa maanta taariikhda maxay qoraysaa maxaa haray waxaa haray oo yaallo xaqii nebi maxamed lala soo diray calayhi salaatu wasalaam nimankaa nebi maxamed la joogay oo la murmaya wixii ay kula murmayeenna maanta ma xusna mana sheegana beenta iyo borobagandada cadowga uu sheegaya ma jirayso waxaa haraya runta ayaa haraysa waxaan idin leeyahay dadii oo muslimiinta ah ha ku kadsoomina cadowga alle diintiinna iyo xaqiinna adinka ayaa iska leh ilaahay baad addoomma u tihiin asaga ayaa naar iyo janno samaystay waxa cadowgaa oo la kaalmeeya lagu mudanaya waxa weye adduunkana inaad ku ciqaabantid aakhirana ilaahay cadaabkiisa aa mudatid gacmaha mujaahidiintana ilahay kugu cadaabo indhihiinnana hadda waxbaad ku aragtaan waxaan leennahay ha kadsoomina cadowga ilaahay ha u garab noqonina hadday tala idinka wareertayna soo laabta waxaan leennahay haddii xitaa aadan fahmaynin xaqa alle iyo sharciga ilaahay oo la garab istaagay iyo naar laga cararo maslaxadiinna xaggee ku jirtaa maxaa maslaxaho aad caawa haysaan caawa fikira oo isku laabta oo maslaxada caawa aad haysataan oo adduunya maxay tahay mujaahidiintu waxay mas-uul ka yihiin una taagan yihiin afar iyo labaatan saac waxay matalayaan ummaddan muslimiinta ah maslaxadeeda diiniyan iyo dunyawiyan labadaba mujaahidiintu waa matalaan waxa aan mujaahidiinta ka shaqaynay u taagan yihiin waxaa weeye maslaxadiinna ayadihii inay hergesho iyo dadka muslimiinta maslaxadooda diineed iyo tooda aakhira kuwa gaalada waxa loola dagaalamaya waxaa weeye qofka ilaahay shareecadiisa hortaagan in laga leexiyo qaybtooda kalena waxaa la rabaa in daaci loo noqdo oo la matalo nebi maxamed calayhi salatu wasalaam risaaladiisa la gaarsiin naaran laga badbaadiyo dariiqa ay mujaahidiinta ku socdaan waa kaa qofna mugdi uguma jiro waa wax cadoo bannaanka yaallo nimankan riddadahoo aad raacaysaan oo aad daba ordaysaanna waxa ay wadaan waxaa weeye qowlullahi tabaaraka wa tacaala ulaa'ika yadcuuna ila annaar wallaahu yadcuu ila aljannati waalmakfirati biidni taasaa bannaanka taallo gaalada waxay idinkugu yeerayaan ilaahay inaad caasidaan rasuulkiisa inaadan raacin xaqi inaad diiddaan ood la dagaalantaan taasay idinkugu yeerayaan waxaan idin leennahay ha kadsoomina xaqa ilaahay subxaana wa tacaala taageera beenta iyo muxuu ahaa ee baatilka la wadana ha ku kadsoomina ee maslaxadiinna adduunya haddaadan mid aakhare xitaa ilaashanaynin maslaxadiinna adduun ka fikira kuwa dibadda jooga oo soo dacmiya dadkaas oo baadilka garabka ugu ah warbal fikira hadda iyo xaalka siduu yahay ka fikira waxaan rabnaa inaan idiin sheegno marna xaqa inaan laga adkaanaynin qul jaa'a alxaqu wa zahaqa albaatil ina albaatila kaana zahuuqa baatilku waa burburaya xaqa ayaana baaqi noqonaya taariikhduna waxbay qori doontaa waaqica fahma sida ay wax yihiin eega war bal inta fikirtaanoo fiirisaan xaalka sida uu yahay hadda iyo waaqica aan joogno iyo wixii hadday shala wax idinla sambirrixdeen oo aad muxuu aha shaydaan idin kediyey oo been aad ku kadsoonteen maanta eega shaydaanku idinka tegi doonaa innii barii'u minkum buu idin dhihi doonaa adinka iyo waxaa isku soo hari doona mujaahidiinta oo xaqa ilaahay u hiilinaya war xaqa ilaahay haddaba marina eh hadday shala wax idinka hallaabeen towbadkeenu oo soo laabta inta aan leeyahay farriinta aan gaarsiinaya dadka ku nool wilaayada islaamiga hiiraan waa intaas dhegeystayaaalkaasi wuxuu ahaa waali wilaaya islaamiga hiiraan sheekh gulad awoodnabahaan oo wareysi gaar ay la yeelatay idaacadda islaamiga alaandulus sheekhana jazaaka allahu khayran iyaaka idaacadda andulus oo u mahad celinaya jazaakum allah khayran baarak allahu fiikum guud ahaana dhegaystayaal warkeennii subaxnimo ee saakay intaas ayaynu kusoo gabagabaynay tanii kulantideenna dambe war kan la mida intaanu ku kulmi doonno sidaas iyo wallaahu naasirunaa nicma almawlaa wa nicma annasiir